beeraleyda tacbato khudaarta iyo dalagyada kale ee gobolka sool ayaa sanadihii u dambeeyey ee sii kordhiyey wax soo saarka beerahooda kadib markii ay horumariyeen hanaanka waraabka iyagoo helay riigag ay ku qotaan ceelbiyoodyo qaar ka mid ah beeraleyda gobolka sool ayaa ka warabixiyey tacabka beerahooda iyo isbeddelka badan ee ka jira dadkii siday wax u soo fahmayeen haddeer wax badan bay fahmeen beerihii waa la waaweyneeyey riigag baa dadka wixii haystay ay riigag bay jeexdeen dhul badan bay beereen basashii oo kale waa laga kaaftoomay dhoofkeedii qudaaro badan oo soo dhoofi jiray baa laga kaaftoomay yaanyada laftigeeda haddeer in laga kaaftoomaya ayaamkan soo socda baa laga yaabaayo haddeer waa magaaladu waa waddanka o dhan waa qaraq way jabtay yaanyadu iyadoo waddani ah oo dadkeennu beereen waxaa weeye waa tii etoobiya way ka macaanaatay dadkii baa tii bartay ee muwaadinka ahayd waxaad moodaa markaa wayna jabtay jabitaankaana waxaa keenay dadkii oo wada beeray haddii aaba xog maayo dad way jiraan danyara oo matooradii ku caba oo shiidaalkii weli ku socdo oo wax yar beera oo aan awoodu lahayn inay wax badan beeraan oo u baahan in la caawiyo oo la taakuleeyo iyana way iska gaari doonaan insha allah laakiin waxaa horumarka la gaadhay waxaa ka mid a in wax la fahmay in dhulka dhul ballaaran la beero la iskaashado biyaha dhulka loogu tago meesha ay jiraan in loogu tago baa la fahmay horumarka weyn ee la gaadhay waa kaa annagoo soo saara wax badan oo etoobiya nooga iman jiray ama dalalka kale ee beledweyne nooga iman jiray oo ka rays yaanyadii haddeerto ay sii dabalul tahay aanu soo saaray kaabashkii basashii kaash karoobkii yararaayoo dhan wallaahi beeraha iyagoo annagu aad iyo aad baanu beeraha ugu tabcannaa haddaanu helno wax soola ra'ana si fiican bayga nooga sii ficnaan lahayd waxaan beeraha ku soo dhex jiray muddo saddex iyo labaatan sana ah beeralayda magaalada ugu waaweyn baanu nahay wax dhib oo uu noo keenay dagaalkii maahaane dhibna maanu arag yaanyada basbaaska barbarooniga koostada basasha basasha horta basasha basasha waa ta ugu imboortasan basasha oo dhan beerahayga ka soo baxaan qaraha batiikha shamaamka